الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniina taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha koo iyo tobanaad ee dulqacda sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah muqdisho mujaahidiinta oo maanta howlgal qaraxa ku beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu ciidamaynayay mid ka mid ah xeryaha murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada caasimadda ah iyo taliska ciidanka mujaahidiinta oo bayaan ka soo saaray weerarkaasi qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah duleedka moqokori oo mar kale maanta martigelisay dagaallo malaaxim ah oo lagu jebiyey cadowga iyo mujrim cabdi goomey oo muddo lagu raad joogay kadib maanta lagu dilay meel aanan ka fogeyn goobtii uu sida dhagartaha ugu dilay walaalo mujaahidiin ah waxaad maqli doontaan faahfaahinta khasaaraha cadowga ku gaaray dagaalladaasi iyo sida ay tahay xaaladda goobihii lagu dagaalamay qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah weerarkii qarxa ahaa ee maanta lagu beegsaday maleeshiyaadkii lagu askaraynayey xerada damaayo ee muqdisho kadib dowladda masar oo cambaaraysay weerarkaasi barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa wilaayada islaamiga ee bakool oo ku dhawaaqday xamlo taxriid ah oo dadka lagu boorinayo inay ka qayb qaataan jihaadka ka socda bariga afrika kadib kulan ka dhaca magaalada buurdhuxunle oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimo iyo malaqyo faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa kama marna dowladda maraykanka oo maraakiibta diyaaradaha xambaara kala baxday meel aan ka fogeyn biyaha soomaaliya kadib markii si xun loogu jebiyey dagaallo ee la gashay kooxaha xuutiyiinta qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha ismaaciil iyo maahir ayaa caawa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxaa uu noqonayaa muqdisho mujaahidiinta ayaa maanta howlgal qaraxa ku beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu ciidameynaya mid ka mid ah xeryaha murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoona taliska ciidanka mujaahidiinta uu bayaan ka soo saaray howlgalkaasi bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta waxaa cinwaan looga dhigay howlgal lagu naafeeyey cadowga oo ka dhaca muqdisho labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kuna beegan siddeed iyo tobanka bisha mey sanadka labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii howlgal qarxay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee xerada damaayo degmada hodan ee magaalada muqdisho maleeshiyadan ayaa xilliga la beegsanayay waxay goobta u joogeen si loogu diiwaangeliyo kubiirista ciidamada kooxda ridada ah ee siliibiyiinta ku gacansiiya la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka iyo sidii dalkan soomaaliyeed loogu gacangelin lahaa cadowga islaamka iyo muslimiinta allaha fadligiis howlgalka ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana halkaas murtadiinta ka soo gaaray khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah tirada dhimashada murtadiinta waxa ay gaaraysaa in ka badan soddon murtad halka dhaawacun uu kor u dhaafayo konton kale mujaahidiintu waxay mar kale u digayaan cid walba oo doonaysa inay ku biirta cadowga ashaadala dirirka ah ee horarka ku ah diinta dalka iyo deeqda ummadda soomaaliyeed ee muslimka waxayna qof walba oo arrinkaas ku fikiraya xusuusinayaan inaysan ku kadsoomin ballanqaadyada dhalanteedka ah ee ay saliibiyiintu u samaynayaan taasi beddelkeedana ay kuwana qaataan dharbaaxooyinkii ku dhacay murtadiintii iyaga kaga horreeyey dhabaha halaaga ee shaadaladirnimada ah kuwaasoo u qaybsamay qaar saldhigyadooda lagu dhexlaayay kuwa meydadkooda furimaha looga soo cararay qaar dhaawacyo xun weli la jiifa iyo kuwo welwel iyo cabsi joogta ah la nool xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabariilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee siliibiyiinta iyo dabrilfiyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaha keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaad degaysanaysaan markan iyo duleedka degmada muqokori mar kale maanta waxay martigelisay dagaalo malaaxim ah oo lagu jebiyey cadowga iyadoo sidoo kale weerarkaasi lagu dilay mujrim cabdi goomey oo muddo lagu raad joogay kadib maanta ayaa lagu dilay meel aanan ka fogeen goobtii uu sida dhagartaha ugu dilay walaalo mujaahidiin ah haddaba ku soo dhowaada faahfaahinada khasaaraha cadowga ku gaara dagaaladii maanta iyo sida ay tahay goobihii lagu dagaalamay aan soo dhoweeyey walaalka ismaaciil salaad haya ismaaciil bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir n mar kale dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada muqokori ee wilaayada hiiraan n dagaaladani waxa ay soo bilowdeen bashiirow saaka waa berigii hore waxayna soo gaareen ilaa galabta n casirkii kadib intaasina dagaaladu waa ay socdeen n dagaalada xooggoodu waxa ay dhaceen duhurnimadii maanta n waxaana dagaalka xooggiisa maanta uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo ceelxareeri oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada muqokori ee wilaayada hiiraan bashiirow n dagaaladii maanta dhacay waxay ahaayeen kuwo aada u xoogan oo saacado badan qaatay islamarkaana n khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen n bashiir in tirada dhimashada n dagaaladii maanta dhacay ay gaarayaan ilaa labiyo labaatan murtadiin ah in lagu dilay dagaaladii maanta dhacay dhaawacana uu iminka cagacagaynayo n ku dhowaad soddon iyo saddex murtad in lagu dhaawacay dagaaladaasi n murtadiinta lagu dilay dagaaladaasi bashiir waxaa ka mid ah saraakiil n kuwa lagu dhaawacana sidoo kale saraakiil ayaa iyaguna qayb ka ah n waxaa suuragal ah tirada n khasaaraha inta hadda la xaqiijiyey inay ka badato maadaama dagaaladu ilaa galabta ay soo gaareen saacdo badanna ay socdeen khasaaruhuna intaa uu ka badan yahay warar aanu helnay waxay tilmaamayaan in dhaawacyo iyo meydad oo murtadiin ah la geeyey magaalada buulo burde iyo sidoo kale degmada maxaas iyo deegaano ka tirsan hiiraan haddaan u imaano murtadiinta lagu laayay dagaaladii maanta bashiir murtadiintii maanta dagaalada lagu laayay saraakiil ayaa ku jirtay sida aan wararkeena maanta ku sheegnay waxaana ka mid ah murtadiintii maanta dagaaladaasi lagu dilay murtad mujrim ah oo lagu magacaabi jiray cabdi yuusuf salaad cabdi goomey mujrimkani murtadka ahaa muddo sanado ah mujaahidiintu way baadi goobayeen wayna raadinayeen balse maanta ayay mujaahidiintu ku dileen duleedka degmada muqokori ee wilaayada hiiraan kadib dagaaladii halkaasi ka dhacay taariikhda madow ee murtadkani haddaan waxyar isdul taagno bashiir waxaa ka mid ah in murtadkani muddo hadda laga joogo saddex sano ka hor in uu isagu gacantiisa ku dilay ilaa laba mujaahid oo ku sugnaa gudaha degmada muqokori oo xilligaasi ay mujaahidiintu maamulayeen kana shaqeynaysay wilaayada islaamiga hiiraan dabadeedna markii uu dilay walaalahaas mujaahidiinta oo dhagar iyo khiyaano uu ku dilay waxa uu u baxsaday dhanka degmada maxaas halkaasi ayay cadowgu ku soo dhoweeyeen oo weliba abaalmarin lacageed oo dhowr kun oo doolar gaaraysa ay ku guddoonsiiyeen oo xitaa xilligaasi warbaahinta uu kasoo muuqanayay isagoo lacagta la guddoonsiinayo oo xildhibaano iyo murtadiin fara badan oo ka mid ahaa murtad cali jeete uu lacag guddoonsiinayo laguna abaalmariyey khiyaanadii iyo dhagartii uu ku dilay labadaasi walaal ee mujaahidiinta ahaa intaa wixii ka dambeeyey murtadkani mujaahidiintu waa ay ku daba jireen wayna raadin jireen wuxuuna ahaa mid runtii aada u cabsan jiray oo runtii wixii xilligaa ka dambeeyey warbaahinta muusan kasoo muuqan jirin cabsi darteed uu ka qabo mujaahidiinta oo ku raajoogay allah fadligiis saakay ayay mujaahidiintu ku dileen dagaaladii xooganaa ee ka dhacay deegaanka ceelhareeri ee duleedka degmada moqokori halkaasi ayaana shartii uu muslimiinta la hortaagnaa iyo dhiiggii walaalihii mujaahidiinta ahaa loogu aarguday halkaasi ayuuna ku bakhtiyey allah ayaana ku mahadsan bakhtiga murtadkaasi maantay baraha bulshada ayuu aada u qabsaday oo cadowgu way u barordeeqayeen runtii oo runtii waxa ay muujinayeen in mid ka mid a mujrimiintoodii ugu waaweynaa ee hurinayay dagaalada hiiraan ka dhacayay ee lagula jiro mujaahidiinta inuu maanta bakhtiyey oo runtii mugdi ay u tahay maanta oo mujrim weyn uu dhankooda ka baxay runtii waxaan wada xasuusanaa bashiiroo shalana in mujrim kaa la mid ah uu dagaaladii shalay ku dhintay oo mujaahidiinta ay ku dileen oo ahaa cabdiraxmaan xujaale oo isagu ahaa korneelkii hogaaminaya guutada lix iyo labaatanaad ee maleeshiyaadka ridada ee hiiraan ka howlgasha maantana murug labaad ayuu u ahayd cadowga allaah oo murtadkani mujrimka ahaa oo weliba isagu wuxuu kaga duwanaa kan kii hore kan mujaahidiinta ayaaba si gooniya u doondoonayey oo muddaaba lagu raajoogay oo nin madluuboo la raadinaya ayuu ahaa runtiina cadowgana murug iyo runtii aad ayay uga murugoodeen in mujaahidiintu maanta ay ka takhaluseen mujrim cabdi goomey bashir xaaladda deegaanadii maanta dagaaladu ay ka dhaceen iminka waa mid degan waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta si buuxda ayay halkaasi u maamulayaan cadowgiina waxaa lagu soo waramayaa in iyagoo jabay meelo aan ka fogeen goobihii lagu dagaalama ay ku sugan yihiin caawa qaarkoodna ay u carareen deegaano ka tirsan hiiraan dagaaladii maanta bashiir waxay imaanayaan xili sidoo kale shalay halkaasi ay ka dhaceen dagaalo aada u qaraar oo saacado aada u fara badan socday dagaaladaasi sida saraakiisha mujaahidiintu noo sheegeen waxaa lagu dilay lix iyo lixdan murtad oo saraakiil ay ku jireen waxaana lagu dhaawacay boqol iyo shan murtad in ka badan marka la isku geeyo dagaaladii shalay dhacay iyo kuwa maanta dhacay dhimashada runtii waxay ku dhowdahay boqol murtadiin ah dhaawacuna runtii wuxuu kusii dhow yahay laba boqol oo murtadiin ah waana laba maalin un keliya in khasaaraha baaxadda leh uu cadowga allah ee murtadiinta ku gaaro dagaalada ka soconaya duleedka degmada muqokori aad buu mahadsan yahay walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintaada leynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab uu xaalkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa masar oo cambaaraysay howlgalkii qaraxa ee lagu laayay maleeshiyada la askareynayay dowladda ridada ah ee masar ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku cambaaraysay howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ku beegsadeen maleeshiya loo qoriyey inay ku biiraan ciidanka ridada wasaaradda arrimaha dibadda ee masar ayaa soo saartay war-saxaafadeed ka cambaaraynta ah waxayna sheegtay in dowladda masar ay tacsiyo u dirayso kooxda ridada soomaaliya ee maleeshiyadeeda lagu laayay howlgalkii qaraxa ee saaka ka dhacay muqdisho dowladda ridada masar waxay ka mid tahay dawaaqiidda dagaalka kula jira islaamka iyo ehelkiisa waxayna qayb ka tahay dowladaha shaaciyey inay ka mid noqon doonaan howlgalka aan cagaha badan ku taagnayn ee loo bixiyey eyusom dhanka kale waxaa weerarkan cambaareeyey murtad shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ayuu ku cambaareeyey howlgalka qaraxa ah shariif murtad ayaa sheegay in weerarka mujaahidiinta uu beegsaday askar la doonayay in lagu biiriyo maleeshaadka ridada kooxda uu hogaamiyo xasan gurguurte ayuu ku eedeeyey in ay ku fashilantay suugidda ammaanka xerada lagu beegsaday murtadiinta weerarkan qaraxa ah oo saaka ka dhacay afaafka hore ee xerada damaanyo ee ku taal magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa beegsaday maleeshaad murtadiin ah oo loo askareynayay inay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyey in howlgalka qaraxa ah uu gallaaftay nolosha in ka badan soddon murtad halka lagu dhaawacay tiro ka badan konton kale oo murtadiin ah haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calaamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda maraykanka oo hobkeedii ugu cuslaa kala baxday dalka yemen kadib markii si xun loo jebiyey dowladda daalimada maraykanka ayaa si fool xun loogu jebiyey meel aan sidaas uga fogeyn biyaha dalka soomaaliya xilli xiisadaha ka jira mandiqadda ay aada u sii xoogaysanayaan wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya in dowladda maraykanka ay hubkeedii cuslaa kala baxday biyaha badda cas ee waddankaasi kadib konton iyo laba maalmood oo dagaallo culus ay kula jirtay kooxaha xuutiyiinta war-saxaafadeed ka soo baxay taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ayaa lagu sheegay in laba markab oo nooca diyaaradaha hambaara ah ay ka sharaacdeen xeebaha dalka yemen ilawareedyo ayaa u sheegay shabakadda the national interest in tallaabada uu maraykanku qaaday ay timid kadib markii saaruuq casri ah oo xuutiyiinta ay rideen uu halis geliyey diyaarad nooceedu yahay f soddon iyo shan xilli ay ku duulaysay hawada yemen the national interest oo soo xiganaya saraakiil amerikan ah waxa uu daabacay in saaruukan oo ah mid gacan ku samaysa ay xuutiyiintu halis ku geliyeen diyaaradda f soddon iyo shan oo ah midda ugu casrisan aaladaha dagaalka ee maraykanka inkastoo trump uu cilaamiyey in uu heshiis xabad joojin ah la galay xuutiyiinta haddana generaalada amerikaanka ayaa amar ku siiyey taliyayaasha ciidamada in ay ka fogaadaan xeebaha iyo hawada yemen hardanka u dhexeeya maraykanka iyo wakiilada iiraan ee yemen ayaa mararka qaar soo gaarayey meelo ku dhow biyaha soomaaliya waxaana muuqata in maraykanka looga xoog roonaaday dagaalka yemen waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kenya oo walaac ka muujisay guuldarooyinka maleeshiyada xukuumadda muqdisho xukuumadda nairobi ayaa aada uga walaacsan guuldarooyinka isdaba joogga ah ee ay la kulmayaan ciidanka xukuumadda muqdisho waxayna ka cabsi qabtaa in haddii si dhammaystiran looga adkaado ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro laayaan ah ka fuliso gudaha kenya waxay kaloo dowladda kenya ka walaacsan tahay in uu hoos u dhac ku yimaado dhaqaalaha waddankaasi haddii ay sii kordhaan weerarada lala beegsanayo ciidankeeda xubintii iyo hadalahinta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga intaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan markan iyo wilaayada islaamiga ah ee bakool wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku dhawaaqda xamlad taxriid ah oo dadka lagu boorinayo inay ka qayb qaataan jihaadka ka socda bariga afrika kadib kulan ballaaran oo ka dhacay magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool ugu horeyn kulanka waxaa ka hadlay sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi waslem yaquulu allahu subxaanahu watacaala faqaatil fii sabiili illahi laa tukallafu ilaa nafsak waxarid almu'miniin casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu allahu ashaddu ba'san waashaddu tankiila ama bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh bacd ataxiya ikhwat alkiraam leko taariikhdata tomisiyeed biley dulgacda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri may baan fadhiynay multaqo ama kulun oo culamaa udiinkii nuqabadii a ku qiib galan wilaayadii mas-uuliyiintii kulankaas oo hadafjayn haayt ama multaqahaas oo hadafshay haay ku dhawaaqis hamlo oo haraka shabaab mujaahidiin ee ku dhawaaqasay wilaayaadka guud ahaan hamladaas magaajanayi kun fii thakrin min thuquuri lislaami aw qaa'iban canhu bixikmatin aw bicudrin walaa takun thalitha xamladaas macnaja may buu ahaa nagoy lan jihaadka hadu socda bariga afrika ku socda khaasatan soomaaliya ku socda lan kaalantiis ku qaadada nagoy ama lan cudurdaar ama xikmad kukuma kun nagoy oo ilaahay baan cudurdaari lan sidahaad agnaga toy xamladaas oo shicaar jiciyi infiruu khifaafan wa hiqaalan baxa isagoo fufududiin dhalinyaro atiin isagoo maana maal haysataan iyo isagoo caafimaad qabtaan intaba wa hiqaalan may waa isagoo culus tihiin oo waayela atiin ama may wahaa culays isku jaraan dhaqaale eh dhinac walba Ee, xamladaas waa runtii xamlo oo allah subxaanahu watacaala una ku rajayaana in ahdaaftii iyo thamaradii insha allahu tacaala laku dareemo waaqacga ama wilaayaadka islaamiga ah Ee, tii cadowga allah subxaanahu watacaala ilaahi subxaanahu watacaala een, dalka ama wadanka un hadda ku noolna soomaali ilaahi subxaanahu watacaala ee, cadowgaas marka may waa noo kasaaro faday lakukuxuray faday ilaahay ninkawaaliya ilaahay ku rajayaana Ee, insha allahu tabaaraka watacaala marka taxriidkan hadasada hadda aayado ku furfurdaan ilaahay nin sheegay may wahaan taxriidka faa'iido badan a leeyi Ee, hadafka may wahaan taxriidkaasna iyo dadka in labu- la buraarujiyo la gubaabiyo hadda ilaahay baaba qur-aanka sheegay baqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak nabiyullaahi moxamed alla hadlaay nabayow dagaalan gaalada maanaa la dagaalan malka kalafow ilaa naftata ma naftata lay mas-uulka ata dadka kale jihaadkooba ku fadhaadaan adag yaama ilaahay maku warsado laakiin waajibaadka adag ilaahay ka saari guday ilaahay subxaana watacaala markaa samay baleeya waxarid ilmu'miniin hoob ada ilaahay jihaadka ku waafajiyey ada mas-uuliyaddaas ada dareentay ama markaas u hoggaansantay haddii haddana may waa isku fadhaa mas ana lay walwadaama ah taxriid suubi maanaa ummadda guubaabi kici waxarid ilmu'miniin ujeedada markuuma ed casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu ilaahay subxaana watacaala gaalada baasjo iyo dagaal jo ilaahay meelag ha ku afjaro ilaahay subxaana watacaala mu- muslimiinta may waxaan ku reeba oo ku hiran dagaalkii iyo walayo wadan iyo xamalaadkii iyo wadan in maana ilaahay subxaana watacaala ku rooji iyo ilaahay subxaana watacaala xaqiiqa ka iyi marka insha allahu tabaaraka watacaala qur-aankan in badan ilaahay nii boori marka may ballana dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee bakool dadka ka nool xamladaas jihaadka hortaba faradul-aan ahaay sida la ogyi haddana may wahaa ama waqtiyada usa faradul-aanka nagdaw mayba kumid ahaa waqtigii maana dadka muslimiinta ee wadansho walow taa ka bahaato la qobsada sida culamada islaamka sheegayaan sida maana ibnu qudaama oo kale muqniga ka guuriyo taa ka dhulka muslimiinta ee kumada hoob la qobsada in jihaadka faradul-aan nagdaw ijmaacda ato fuqahadiina is khilaafsanayna taasna maana taa ka isku dhaafe wal taa ka baninka badbaadsanayna caalamul islaami dhongeeka may wahaa meelo yaro mujaahidiinta roogaan caalamul islaami dadka kadho dhagaagahayo mujaahidiintaas ya kule insha allahu tacaala hurka eh, inta kaal gaali haysata marka may ahaa jihaadka marka faradulceen waay marka labaadna mayb waa faradulceen nagdow waa waqtiga oo dad maxaabiis eh, ama qof ama majmuuc muslimiinta kumid eh cadow galanta ka dhig geeka may ahaa maxaabiista habsiyada eer eerahayanoo may la raay cadowga usuubsadan gawantanaba be inkawenye maxaabiista kubuuta muslimiin layo islaamnimada ilan haysada wamaa naqamuu minhum ilaa an yuuminuu billahi alcasiizi alxamiid yeena maana teeganta qodobka saddexaad may baa culummadu sheegayaan haddii amiirka muslimiinta ka dhawaaqa nafir oo habhaw la er yeena may banagdaase jihaadka faradulaanga nagde allah subxaanahu watacaala may baliyaa yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illahi thaaqaltum ila alard aradiitum bilxayaati addunya min alaakhira famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil nabageen sala allahu alay wasalamna may baaraha waida stunfirtum fanfiruu xadiidka rasuulka sal allahu alay slam haddii nafiir iyo bahaw furmo hor buuya halka hoy am- amiirka muslimiinta ka dhawaaqo hadama waa muslimiinta haddana may kasii nagadaasee waajib intiba fardul-aan jihaadka ka nagadaay geeka dhammaystirin yihiin halaba mamoqo saas dartee marka may balana walaalayaal waqti geeka may la rahay muqadasaadka islaamka laka hadgudubahay beytulmaqdas manaashaa wala ku jara ogsandiin dadka muslimiinta ee erdaj oo gaabka lanku tumadaha aysan ogdiin waqti geekuna adduunyo ka mashquulna oo jihaadka ku mashquulna may roog dadka muslimiinta may balana insha allahu tacaala hub ka qaadanen cadowga allah subxaana watacaala la dagaalagnen walana naskuweerin insha allahu tacaala intaasu xamladaasna ilaahay may ba ku rajayana insha allahu tabaaraka watacaala ee, in gobolka guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada iyo baadiyooyinka fofog badeertiya rajayana lama qaafila yalla kawaali insha allahu tacaala yalla inshal qaadi qaafila may ba ka shaqeeyi doontaa dhinigikaas degmada tijeeglow iyo xudur wali baro ku e qaafilan may baa ku shaqeeyi doontaa yaana degmadan weejid iyo xudur ee, qaybta manaan sheegada galbeedka ah iyo degmada rabdhuure marka culimaaudiinki iyo odayaashii iyo dhammaan walgorodkii ee, may waa maylan ku baahan yaha insha allahu tacaala in insuruman barnaamijka usugahay umutana may waa fariintaasi hayti la geysiyo la wacyigeliyo dadka may waa insha allahu tacaala dad jihaadow ilaahay subxaana watacaala barakaay ilaahayna may baa ku rajayana insha allahu tacaala wala geeka lagu gurahayo ay soom la guraw oo hadda marka may waa xamladii ee, inka dambaytin insha allahu tacaala nagada doon si un rajayaan cadow dambe oo maga kale labasado doonaan anjarna ma shaatab shaatago maga magaago yalla biyay la biyay magaago ay som la raw in maana insha an kadin booya rajayaan ilaahay idin shay geeka may waa waliyo haayagna male may waxa insha Allah taala yooga dubur jeediyaan hadda aragayna marka may waa insha Allah gaalada wal kula hirnan oo ilaahay adowshi marka may waa shal gaabinan insha Allah tabaaraka wa taala nafiirkaas oo caamka ah dadka muslimiinta meel kasta roogan fadhagahay ku ka hooy جزاكم الله خير الجزاء إلهي ما يبودي سدانه إن عدو الله سبحانه وتعالى قعموغن كعذابه إلهي نودنك مسلمين دنين كسارو بيت المقدس إلهي نين هوراي إن شاء الله تبارك وتعالى فلسطين يوم مسلمين تجيكم الكسر لكوكوما داي لكوكوما داي عالم الإسلامي بنيالك كأه الله سبحانه وتعالى أول دار انتاس مكعلس لكن ونين امتحان هاي ما ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم امتحان أنني امتحان ما أنني امتحان ما وما إلهي سبحانه وتعالى ما ودقيقة ما قاعدة سكن البرس ما قاعدة قال المصاص وبابيو جزاكم الله خيرا مرك واجب كان جودنا وأنا كنا إن شاء الله تبارك وتعالى جزاكم الله خير الجزاء انت أسا كلمتها قبل قبل إن شاء الله تعالى هدف كي يقولون كنا هاي بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay sheekh maxamed axmed garaar iyo sheekh aadan yare oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta in mar kale xarakada si guud ay usoo saartay in ummaddii la taxriidiyo oo la guubaabiyo oo jihaadkii lagu sii guubaabiyo oo tilaabo horle lasii qaado xaaladda cusubnoo hadda lasii marayo ummaddii ay lasii jaan qaado xilli cadowgana uu sii dubur jeedinay ilaahayna subxaanahu watacaala nagu ertaagay guulo tiro badan oo aan la koobi karin oo silsilada ah aada u fara badan ilaahay subxaanahu watacaala goobab tiro badan uu nagu guuleeyey cadowgana uu calaacal iyo cabaad badan uu ka baxayo gilgilisho badan uu gelgelinayo oo ay isleeyihiin cadowga mashaariicdii boqolaal sano uu waday oo maanta uu daba taagnaa ay isleeyihiin bal markii ay ka quusteen oo ay barnaamijtooda ka rajo dhigeen inay noqoto cadowgana qaarkoodaba ay ku dhawaaqayaanba wixii intaasoo sano aan wadnay ay leeyihiin rajo ma leh ma socon doonaan ay leeyihiin iyaga laftooda afkooda iyagaa ku dhawaaqaya ilaahayna subxana wataala aan ka barinayno inay noqoto maalinka ay ka rajo dhigahayeen waxay wadeenoo fasaadka ahaa gaalnimada ahaa shahaadala dirirka ahaa shareecala dirirka ahaa islaam la dagaalanka ahaa wixii inay ka haray doonaan oo maanta say u jabeen ay noqon doonto ilaahay idankiisa aan ilaahay ka barinano ka rajaynano xaaladaas iyadoo la marayo ilaahay subxana wataala guulahaas islaamka siiyey gaaladan ilaahay subxana wataala dhabarka ka jibiyey guul darooyin iyo haziimooyin iyo leglegasho aada u tiro badan ilaahay subxaana watacaala dhabarka u saariyey xaaladaa lasii marayo jihaadkii inuu sii laxaadsado oo sii laba kacleeyo oo lasii hormariyo ummadda islaamka in lagu sii guubaabiyo maanta haddii si guud maanta laisku amray ilaahay baabana amray subxaana watacaala inaan isku guubaabino maanta walaayadii walaayaadkiina ay qaateen waaligii waa tan hadda uu ku dhawaaqay jazaahu llahu khayra marka waaligiina saa ugu dhawaaqhayo runtii aad baan ugu faraxsanaya aadna waan usoo dhaweynhayaa waa arrin runtii ilaahay subxaana watacaala eena waafajiyey baan ugu mahadinayna subxaana watacaala suma walaalihii dadaalkaasi soo waday ilaa hadda maxay ahayd sii wado aan aada u bogaadinayno weeye muslimiintana waxaan leenahay hogaankooda ugu horeeyo culimmadooda maxay ahayd madaxda dhaqanka muslimiinta dhammaan muslimiinta si guud rag iyo dumarba da-weyn iyo da-yarba aan leeyahay markaas aan kusii guubaabinayo aan ugu xambalinayo inay kusoo dhawaadaan maxay ahayd dadaalkan qiibtooda ay ka qaataan awal horeba ummadda way jihaadaysay qof walbaba hadee meel buu kaga aadanaa furin buu ku aadanaa qof walba furinta uu ku aadanaa inuu iska dhuujiyo midaasi ayaan guubaabin lahaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana watacaala inuu naga aqbalo ilaaha naga aqbalo ilaaha naga ajiibo tallaabadii iyo lagu guulaystay allah ka dhigo islaamkana wuu ku guulaystay gaaladana ay ku jabtay xalqadii ugu dambeyday jabka gaalada allah ka dhigo nicmooyinka geedka ilaahay subxaana watacaala hana deersiyey hana waafajiyey ilaahay inkama hadyaano mahadwiin inkama hadyaano hamiin iyo maalinkana nagaana mayba kow ku ahaa nicmada jihaadka alxamdulilaah geedka jihaada ilaahay tabaaraka watacaala na waafajiyey jihaadkii oo la dhaqangeliyow gaaladii oo la dilow kitaabka ilaahay oo laska maamulow mayba ahaa galantii oo la gooyow kitaabka ilaahay subxaana watacaala oo laka dhagamaw yaa ilaahay hana geysiy tabaaraka watacaala marka ilaahay subxaana watacaala anigun kama hadayn waay waagii hore waldulaahi sanaado jari wakhaasatan dadka culimmada eh may ahaa haddii hadalaan may ahaa kitaabka masjidka jeeyaa la eri jari walaada sheegaas masjidka ka sheeg saasadad la eri jari wal cizoowi wal sharafoowi alxamdulilah ilaahay nicmadiisu nicmadaas oo laka cizoowey laka sharafoowi walaalayaal aniguna may ahaa ka dadaalno aniguna may ahaa dhoojino aniguna isla heela helayno dhaniyaa isla gobano taasa lagama maarmaan eh oo jihaadka gal ilaahay tabaaraka wa tacaala may ahaa mayna faray ini la diyaar garow hantii ada jihaadka galna hortiye isticdaad ini la suubi allah tabaaraka wa tacaala mayliya waaciduu lahum istadactum min quwatin wamin ribaadi lkhayli turhibuuna bihi caduw allah alle mayliya subxaana wa tacaala diyaar garoowa waaciduu lahum istadactum walitabartin e oo awoodin e oo karaankin e ka diyaar garoowa ley ilaahay tabaaraka wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaamna ma erey mayu ahaa alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu war hooy quwada la sheegow oo ilaahay waaciduu lahum astadatum min quwatin eri waa toog iyo gemo way ini war la shiisho gaalada la dilo wal dilow iyo wal toogadow la barado way marka ilaahay tabaaraka watacaala yana amri rasuulshayna calayhi salaatu wasalaam walalka diyaar garoowow iyo diyaar garoowowka la fadaw ani walgemow eyi ya rasuulka calayhi salaatu wasalaamna ninka fasri walaalayaal marka may lena lang yar iyo lang wiin may ba lena insha allahu tacaala hal diyaar garooway halka hoy lambanti tabartiis ee ka hoy insha allahu tacaala odayaal culamo umara dhammaangani un wada kana insha allahu tacaala dadkii tahriidino oo mucaskarada la camro oo may waha lanki dhaqaalo biyi koro biyo lanki may waha mucaskarada galo koro galo la diyaar garoow insha allahu tacaala taasa may bu ah insha allahu tacaala bulshada faraana haddii ilaahay raalli ka nagdoon insha allahu tacaala walinooka aadan haddii ilaahay raalli ka nagda insha allahu tacaala galaana may ballan qaadana insha allahu tacaala wali karaankayna en inu ku qiib qaadana taasa ballan qaadana wajazaakum allahu khayran intaasa anina ka koobee wabilahi towfiiq ugu dambeynna qaar ka mid ah malaaqyada iyo waxgaradkii wilaayada islaamiga ee bakool ayaa kelimad ka jeediyey kulankii ka dhacay magaalada buurdhuxunle runtii multaqahan oo la gashalgaadadahay shagada oo jihaadka ah iyada aan ka faraxsano waana hadhowaayaan mayba rakorne jirse oo mubaarak ee ilaahay barakay doono naga doonta haddii ilaahay ero taasku dib may la ka dhawaaqay waalaga walaayada islaamiga ee bakool sheekh cumaan abu cabdiraxmaan isoo wakiilimka iyo xarakatu shabaab almujaahidiin inii la nafiiro dadka dhammaan bahaano jihaadkan an bahaan taasoo ciwaansha ii lama le ini lahaada kan sidaad lang nagan lang bahaw ilang lang cuduri lang hiraw kale anjaran lang sidaad ang nagan shicaarshina iyi infiruu khifaafan wathiqaalan yaa eish maybalanaa adiun ana golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee malaaqyada bakool sidii ataan qaadanay guud ahaan saasa ka gaadlaansa waan hadhowayan insha allahu biidnillaahi alkariim waajibna saaran yahay shaqada oo ilaahayni waajib weelay haddii una ana malaaqyada ama nuqabada dadkii noo horeeyina jihaadkan kaalantii kalahaayagna gududaan haddii ilaahay er maybalana jihaadka garab surugna shaqadan oo hatan ninku baahinya haddii af eta iyo haddii garab surung eta maal eta dhini walba unun ninku baahanaan ka garab surumaan insha allah may kale lahnaa ummatu muslimiinta eh guud ahaan may balanaa halka hoy ilaahay mayni liyaqaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar waliyajiduu fiikum hayladah halka hoy hala dagaalamoy gaalada ti alla ti hasiinkiigda hala dagaalamoy ilaahayni lay may balanaa ummato katoy kandhow i kandheer walaa unu ka cizoowana ilaahayni ka sharafiyahayti asalkeen walaa dhaxdhaxaadkan unu kadul awnayna jihaad ku tabneen ahayti aakhirkan hati la roogona ka ikan ka dambeeyana jihaadkan ka cizoowan may balana halka way jihaadkan kaneen may arhaase gaal gaalada faamaahda ee soomaali horeen dhamayd ganfuur dhutumo letame gerlogo badama leh ini la kaha waktigana la ilaaliyo lan walba waktiyo dareere bahadoon dadka walaalaheen gaar ahaan muslimiinta oo falastiinka laka gumaadaha yahuud gumaadaha yahuudda la hajibi muslimiinta oo meel laka gumaadaha ilaahay in gargaar unuun mas-uuliyiid unagaan ilaahay in kaalmay dhamaanteen gaar ahaan may dardaarmay dhalinyarada dhalinyarada haddii magaalo la roogo haddii baadiyo la roogo oo muslimiinta ama in dardaarmaane nimi og doorkiinga la roog halka hoy dhalinyarada ka toy gabdhaha muslimaadka may faray sabarka sidii gabdhihii asaabaadka ku taba jareen oolka dardaartin lagato dardaarmayoon warka ka dheeradi may balana mas-uuliyiinteen oo islaamka hatageek wakiil haninkoen ilaahay cizeeyoon mas-uuliyadda ilaahay ka kaalmay may balana amiirkayn awaamirtiisuna sii samicna waadacna balena dheegni waana aqbalni insha allahu tacaala maana mayba iska diyaane inaynu dhaqan gelino deegaamadii mayba waah dadkii uuna mas-uulkan hayni roogeen nimayb waaha awaamirtiinana sii ku muuqato awaamirtii yeedahayla ku dareemo yaa insha allahu tacaala iska dayaana waana mayb waa un horka hadoon haddii ilaahay aru mar kastoo islaamka ku bahoon mayba lanaa samicnaa wa adacnaa gaalada hoob had maga kala hadlabati insha allahu tacaala unuuna naf imaal jihaadka ka garab surugneen naftan ka baal surugneen xoolagan ka baal surugneen arabkan ka baal surugneen insha allahu tacaala ummadan dadka qudwadiya ee hoob hagaagsanaadaan inay hagaagsanaato balla arage insha allahu tacaala dadka hogaamiyaalka ah ilaahay subxaana wa tacaala maybwaaha hoob iyo on ka hadladaan ummadan iyo xaggan sheegaan xaggaasay inay qaadato yaa maybwaa xaqiiga ka eta ilaahay subxaana wa tacaala una oo awaamirtiisa qaadadaan dadkii muslimiintaha jihaadka ka boorinoy nafteen ku bilaawnooy nafaha muslimiintana kijinoy intaasaba dadka muslimiinta ee guud ahaana kala dardaarmee waaliyow michael lanaa amuurka aadana farti qaadani koo qaadani marka koowaad hortaba ana qaadani geeglay bilaawmaninga hatana qaadada doongna ilaahay may warsadaana inanin fidnayn langnool fidno aamingma ku ah ilaahay fidni kumagan galaana amarkii harakaha ku bahay waaligaanana farina qaadani gaalada inay hortaba la jihaadani hatana la jihaadna kaalintinoo ka aadan jihaadka xoolo laangma dareeraw ina dhalinyarada hashdiinoo aragda jihaadka ka boorin hoolana biina halnay kaalmay macnaa halna faroy hoob walaayar hundurin hoolagi halna faroy walay aragday mujaahidiinta kaalman nagada fadi halna warsadoy diyaara leena madi diyaara leena lahamay waha muslimiinta dhong yaa ka jeeda hoola halaale badan iyo haysan oo aragday meelanka ekayna gaal i gaasda le beerle beese leegam walana na saaraw iidanka farahasana dalkaana ka barakaawi dadkaana ka barakaawi biidnilaahi ilmawlaa wal allaala wali oo aragday karib surunba ah haddii awlaadana ata haddii naftaana ata haddii umatuna mas-uulka ku ana guud ahaan ata jihaadkaa faraan yaa ka booriyaan mucaskaraadka meeliha ku dhimanaadan haynin shaaway buuhiyaan una seedan hoobaa leer taas ballan ilaahay afku ermanoo ah may gaaladana maylanaa inaa sanukhrijuhum min ardina basran dhammaan harakatu shabaab almujaahidiin meel kasta oo yaka noole dalka idaafoji gaar ahaan mayn mahanagaane waalig walaayada islaamiga bokool ee sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo ka dhawaaqay hamladan sharafta leh qiimada leh oo mayle raaylanka nusreeyo kitaabka ilaahay maynta ka edaayana hoob ilaahay er diyaaranganaa ayidisangnaa qaadanay ee shirkun hata anfidhiina oo laka ka dhawaagay ee jihaadka waaligeena ka dhawaagay amiirkeena inuuna dhaqan geliina qaadna oo mayle raay bulshadii un horseena ee hamladiyadii hayti hoog iyo xeelad iyo xantib una la baalsurin iyo diyaaran insha allah no malaaginta ku dhaqanka sharca islaamka bakoolena bulshadii walan hayna mayn sheegane iniyoona xamladaas la qiimo geliye la tixgeliye laka dhagama may weeli war kitaabka ilaahay lanka nusreeyow may waha kelmad oonay toy xaq e sharci e oonay toy unananinka baahanayo ini una may la raayo una dhaqan gelin bulshadiina walan hayni hoob ilaahay era may ba diyaaran ana xamladan ini una dardal gelin kaalintaana ku qaadan may waha wadanka siisin dareemasan dad oonay toy mudubka soomaalida sheegdow yee amanghaayna le iyo gaalada kaalman e kolley walbadan ayoona gaalada baalsurinaadin unun walbadan shara islaamka baalsurinaani un iyo kolleylanki khasaare kasuun ilaahay ba sheegi yoo khasaare kasuun ee ha ku baha waa baaq inka damba waa hilaag inka damba gaalada linjeysida doona muslimiinta injeysida doonan wa insha allahu ee anka hilaagsanteen haskuku tabasin lena kolley wadanka rega rooga may warkee ka gebagabaayey wali regari regaa diiday rafaad maagan inka leetan runti rasmaj ee roorowle bisiin dambeese ra'yuhumadaasan weelaase walaa roog la siinka noogi rubidaasan haytay raayo waa la siinka siibi roor maam reebow dadkii gorodi ribaad lanshi anama roorano rogoogun unu leh kuroogow leh masiinka roona raayisoodidaa laka teegay ra'iis gaala malka tuuga lankii roog badiidowna rastunga kareebo doon murtadiinta ma erey murti ima gaang ma leh muugal ima saal ma leh meher imaamus ma leh magaca ilaahaya ina maanyi raasiyaan fadan muslimiinta diidan mawlaaga an kaalmey mujaahidka miisaanka leyo maraha jihaadiga una diinka ka maamusni lanka ismooga moogeew murug meelkaseeda fadaw ilaahayna maaska leh maanicu jihaad bee madhabtiis an muujiyaan murtad maana maaniyow ama moobeleyo miimaree la kiishiba magaaga la qaada meel dheer la jeeya madajay ka mool garaysan muhurtoodii geeridii maradii edayti miidkii usaadii langna maaba moogadaw lamba maalintiisi leh malakamoodka maashoe maladii langmoogadaan miisaankii la saaray maalintii qiyaama mawlaagaa tilmaamay ay meeliinku dhiinay guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balan hanabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu